barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba haatan saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdiyo barhkii duhurnimo waana maalinimo jimcaha taariikhduna ay tahay koob iyo labaatanka bisha ogast sanadka laba kun iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkaas si wada jira idinkala socotiin doona cashe ibraahim aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwax
qodobadan idinku haynana waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegi doonno xiritaanka shirweynihii xisbiga dimuqraadiga maraykanka iyo khudbaddii uu jo biden ku aqbalay musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ah doorashada madaxtinimada waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo maanta aanu ku soo qaadan doonno heerarka naxwaha iyo dhigaalka farta soomaaliga iminka dadku soomaalidu waxay caruurtu u baahan tahay oo ay luqadda kalena baran karaan markay naxwahooda garanayaan imise qodob buu leeyahay af soomaaligu how many articles all the indicators way garanayaan ingiriisku inuu leeyahay a boy an hour sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka madhnaan doonin
cayaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
jo biden ayaa ku dhowaada nusqarni uu ku jiray masraxa siyaasadda maraykanka khamiistii xalay guddoomay inuu noqdo musharaxa xisbiga dimuqraadiga ugu tartami doona jagada madaxweynenimo ee doorashada dhici doonta bisha noofembar saddexdeeda waxaana uu dadka maraykanka u sheegay in la joogo xilligii meesha laga saari lahaa madaxweyne donald trump oo isagu ka tirsan xisbiga jamhuuriga kadib muddaxileed keliya oo aqalka cad ku sugnaa biden ayaa khudbadda uu xulitaanka jagadana ku aqbalay ka jeediyey xaflad ka dhacday bartamaha magaalada wilmington ee gobolka delaware iyadoo ahayd ee habeenkii afaraad uguna dambaysay ee shirweyne maqal iyo muuqaal ah oo xisbigu shirkiisa ku qabsaday kaas oo laysu keenay cajalada iyo weliba hadalla toos u baxayay oo lagu ammaanayay biden islamarkaana lagu dhaliilayay muddaxileedka saddexdii sannada iyo badhka ah ee trump trump iyo jamhuuriyiinta ayaa iyaguna shirweyne maqal iyo muuqaal ah oo afar maalmood socon doona uu u bilaabmi doonaa maalinta isniinta hase yeeshee trump oo booqanayay magaalada oforge oo ka tirsana gobolka pennsylvania una dhow sagraton oo ah magaaladii caruurnimada ee biden ayaa sii saadaaliyey weerarada soo socda ee jamhuuriga biden ayaa haddii uu guulaysto bisha noofembar saddexdeeda islamarkaana jagadan loo dhaariyo bisha januari da'diisu ay noqon doontaa siddeed iyo toddobaatan jir isagoo noqon doona madaxweynihii ugu da'weynaa ee maraykanka kana weynaan doona trump oo haatan ay da'diisu tahay afar iyo toddobaatan sanno steve banan oo horay la taliyo sare ugu ahaa madaxweyne donald trump iyo saddex qof oo xiriir la leh ayaa la xiray khamiistii iyaga oo loo haysto eedeymo ah inay khiyaameeyeen boqolaal kun oo codbixiyaal ah oo doonayay inay gacan ka geystaan maalgelinta qayb ka mid a xadka ay wadaagaan maraykanka iyo mexico sida ay shaacisay waaxda cadaaladda banan oo ahaa madaxa ololaha doorashada madaxweynenimada ee trump sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii kadibna noqday kan ugu sarreeya istaraatiijiyaddiisa aqalka cad oo ay weheliyaan saddex nin oo kale ayay xeer ilaaliyayaashu ku tilmaameen inay yihiin hogaamiyayaasha dhismaha derbiga ee mashruuca webuild the wall kaasoo ururiyey in ka badan shan iyo labaatan milyan oo dollar oo ah tabarucaad gaar ah oo lagu caawinayo maamulka trump ee dhismaha derbiga xadka ah ee maraykanka iyo mexico banon ayaan qiran dembiga maxkamadda federaalk ee new york waxaa lagu sii daayay damaanad lacag oo dhan shan milyan oo dollar oo ay wehliyaan xayiraado ay ku jiraan inuusan geli karin safaro caalami ah iyo inuusan adeegsan karin diyaaradaha gaarka loo leeyahay iyo doonyaha sharaaca ah ama doonyaha kale laanta af soomaaliga e v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington aan ku bilowne waxaa xalay lasoo gebagabeeyey shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ah maraykanka iyada oo jo biden uu xalay si rasmi ah u aqbalay musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada maraykanka ee dhici doonta saddexda bisha nofembar ee sanadkan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo diyaarisay sahre ciidla nuur xagga abaabulka teknolojiyada ay adeegsanayaan ama ha noqoto dadkii ka hadlay afartii maalmood ee haatan socday shirweynuhu oo ay ku jireen dadka ugu badan ee aadka looga ixtiraamo xisbiga dimuqraadiga iyo shakhsiyaad ayagana aada looga ixtiraamo xisbiga jamhuuriga oo uu ku jirno gubernatorihii hore ee gobolka ohio john kaysig iyo soo gudbintu inuu ahaa mid aada u habaysan laakiin marka aad fiiriso xisbiga jamhuuriga iyo taageerayaasha xisbiga jamhuurigu waxay aaminsan yihiin waxyaabo badan oo ay ku celcelinayeen oo aad muddo in ay ahaayeen isku fikir in badan oo dadkii hadlay inay ahaayeen waxyaabo waaqica ka fog midnimada ay ku baaqayaan ee ay leeyihiin xisbiga dimuqraadigu waa inaan midayna dalka iyo siyaasadda aada usii kala baahday lasu keeno ayaa waxaad moodaysa siyaasadaha iyo waxay soo bandhigayn inay yihiin kuwa sii kala fogeynaya dadka aan isu soo dhaweynaynin markaa faysalow ma la odhan karaa ujeeddadii ay ka lahaayeen xisbiga dimuqraadigu shirkan way ka gaadheen anigu shakhsiyan waxaan aaminsanahay inaysan gaadhin waayo waxay ahayd oo loo adeegsadaa shirarkan lagu caleema saarayo madaxweynaha dalka maraykanka murashaxoodu mid ay ku helaan taageerayaal badan lacag badanna ay ku soo gasho marka waxaad moodaa ujeedooyin badan oo laga lahaa inaan laga gaarin laakiin qaabka loo soo gudbiyey wuxuu ahaa qaab aada u qurux badan haddaynu isdul taagno khudbadihii shirweynaha laga jeediyey ee saamayn intee leeg bay ku yeelan karaan dadka codaynaya ee maraykanka ku noqono khudbadihii kala duduwanaa waxay aada ugu soo celcelinayeen in ay xilligan ay tahay xilli aan ku habboonayn madaxweynaha haatan dalka haya inuu sii wado xilka waxay aada iyo aada ugu nuuxnuuxsadeen ammaanta murashaxooda joe biden laakiin markaad xaqiiqda fiiriso sidaan mar horena uga dhawaajiyey xisbiga jamhuuriga iyo taageerayaasheedu waxay aaminsan yihiin wixii meesha laga sheegay in badan oo ka mida inay ahaayeen waxyaaba xaqiiqda ka fog inay ahaayeen ammaan siyaadaha oon waxba ka jirin inay hayaan caddaymo badan inuu madaxweynaha ku-xigeenkii hore ee obama oo haatan murashaxa xisbiga dimuqraadiga uu siyaasadda ku fashirmay laf ahaantiisu markuu yaraa inuu aaminsanaa dadka madowga ah ee magaalooyinka waaweyn degan in aan loo soo gudbin meelaha ay caddaanka ku badan yihiin marka aad fiiriso marka wax badan oo siyaasad ah oo aad moodo haatan in ay ka duwanaan doonto siyaasaddii obamana uusan la imaanin marka marka aad isus ku soo duubto waxay aaminsan yihiin xisbiga jamhuurigu in aysan ujeeddadii ay dimuqraadigu lahayn aysan ka gaadhin shirkan haddii aynu markaa dhinacyo badan ka eegno aragtiyaha dadka maraykanku ka qaadan karaan shirkaasi lasoo gabagabeeyey ee xisbiga dimuqraadiga ee dhinaca jamhuuriga dhinaca dimuqraadiyiinta iyo dadka madaxa bannaan ee aan iyagu xisbina ka tirsanayn balse xilliga doorashada ee go-aan ku qaataa musharaxa ay u codaynayaan maxay noqon karaan aragtiyaha shirkan laga bixinaya insahra waxaa muhiima muxuu soo kordhiyey shirkani waxaa kaloo iyaduna mar walba dadku isweydiinayaan dad badan oo jamhuuriyiina ayaa ku kacsan madaxweynaha haatan talada haya laakiin dhowaan warbixin lasoo saaray ayaa waxay tilmaamaysaa boqolkiiba lixdan iyo lix jamhuuriyiintu inay si aada u taageersan yihiin madaxweynaha haatan talada haya halka boqolkiiba afartan iyo lix ay taageerayaasha xisbiga dimuqraadigu aada u taageersan yihiin madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka joe biden marka xisbi waliba wuu leeyahay kooxa ka soo horjeeda weyna jiraan kooxaha loo yaqaano establishmentiga ee xisbiga jamhuurigu inaysan la dhacsanayn waxyaabaha ama qaababka uu u dhaqmo madaxweynaha haatan talada haya laakiin waxaa dhab ah markay noqoto codayn waxyaabaha laysku hayaa maaha shakhsiga hogaaminaya waxaa laysku hayaa yaa awood u heli doona in la magacaabo tusaale ahaan maxkamadda sare ee dalka maraykanka oo la filayo qaar hadda ka mida kuwa haatan ku jira in ay afarta sannadan soo socda la bedelo oo qaarkood ay cusbitaalla hadda ku jiraan marka jamhuuriyiin badan oo aan xataa jeclayn madaxweynaha maraykanka ayaa waxay ku qasbanaan doonaan inay u codeeyaan ayagoo aan rabin joe biden iyo kooxaha xagga bidix jira siyaasadda inay magacaabaan maxkamadda sare waxaa kaloo laysku hayaa oo ay aada ugu celceliyeen ilaa habeenadii lasoo dhaafay inay xakamayn doonaan qofku inuu qori ama hub iibsan karo dalka maraykanka jamhuuriyiintu intooda badan gebi ahaan waxay ka midaysan yihiin inaan xorriyadda qofka maraykanku inuu qori ama xuriyadda qofku inuu hadli karo ama xuriyadda qofku inuu meeshuu rabo ku cibaadaysan karo aan cidina dhexgelinin marka shaki badan boy dhalisay arrimahan hadda shirka oo ay kaga dhawaajiyeen siyaasado badan in jamhuuriyin badan oo laga yaabi lahaa inay ka codayn lahaayeen trump ay hadda dib ugu soo noqdeen xaggii trump oo ay rajaynayaan dhinaca kale haddaan sahray u dhigo jamhuuriyintu waxay aad hadda xisbiga jamhuurigu aad iyo aad ugu ololeynayaan maadaama ay aqalka sanadka haystaan sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen sidoo kale aqalka hoose maadaama haweeneyda haatan haysata ee nancy balosi ay iyadu ku fashilantay inay xataa waxyaabo badan oo muhiim u ah in dhaqaalaha dib loo nooleeyo ay keento miiska waxaa ka mid a hadda maalintii dhoweyd uu saxeexay madaxweynuhu in dadka lacago kale la siiyo si dhaqaaluhu uusan u istaagin in aad bay uga hortimi marka dad badan oo maraykana ayaa ka caraysan qaabka hadda aqalka hoose baarlamaanka ay dimuqraadiyiintu u wadaan marka taasi waxaa laga yaabaa inay fursad siiso jamhuuriyintu inay la wareegaan marka isku soo duuba waxaan odhan karnaa in xisbiga dimuqraadiga laftiisa waxaa ka caddaatay shirkan afarta maalmood socday haatan ee lasoo gebagabeeyey in kooxaha aada xagjirka dhinaca bidix u jira ee progressiveka loo yaqaano aysan la dhacsanayn joe biden waxaa kaloo inagu soo foodlo oo isniinta soo socota bishan ay afarylabaatanka tahay ilaa toddobyolabaatanka inagu soo wajahan xisbiga jamhuuriga oo kan mid la mida qaban doona marka waxaynu eegi doonaa xisbiga jamhuuriguna siay siyaasadahooda usoo bandhigaan marka isku soo duubo labada xisbiba waxaad moodaa in uu kacdoon dhexdooda ka jiro in sanadkanina uu noqon doono sanadkii ugu muhiimsan oo aan si dhab a loo saadaalin karin cidda ku guulaysan doonta madaxtinimada warbixintaasina waxaa inoo diyaarisay sahre ciidla nuur halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a haatana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorama kusoo diyaariyey waryaha v o a haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimca ah aad hadahan oo kale ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada boorama ee gobolka awdal barnaamijkeenna toddobaadkan ee sooyaalka dhaqankana waxaan ku soo qaadan doonnaa weedhaynta afka soomaaliga iyo dhigaalka qoraalka waxaana barnaamijkeenna inoogu martiya aqoon-yahan daahir maxamuud xadi oo ka mid ah ee suugaanta iyo dhaqanka kaga dhiga jaamacadaha camuud iyo hargeysa kusoo dhow daahir bal waxaad nooga waranta weedhaynta iyo dhigaalka qoraalka farta soomaaliga
horta runta markii hore waxaan oo dhani naxwi ayay ka yimaadeen naxwi ereyga waa lasoo amaaday af soomaaliga ereyga rasmiga ee marka qawaacidka laga sheekaynayo af ingiriiska grammar naxwa loo qaata marka waa naxaraha naxwaha casriga qaybaha iminka habka casriga ee markaa si cilmiya aqoonta bulshada sida dee juqraafiga historyga antropologiga sociologiga waxaa oo dhan markaa la darsayo iyo luqadda islamida qaybta la yidhaahdo lowistigiska marka naxwaha casriga ayaa ilaa shan baa jira qayboodoo naxwaha casriga oo la eego oo iminka fududaysa sidii qur-aanka loo fahmi lahaa sidii hadal qoran iyo buug aad u fahmi lahayd sidii waraaqa la ysku diraya wax ganacsiga marka marka la adeegsanayo luqadda marka luqadi waa maxay waa wax aada u adag waa hanti hantidayna waa wax si gaara biniaadanka loogu mamuuso ilaahay siiye waa xeer baa xakuma xeerka naxwaha markaa shanta casrigan sheegayay codaynta in badan buu haashimiga qabtay codaynta aan ka sheekeeyey cod iyo xaraf xarafkuna markaa waxa weye waxa weyaan ereyeynta codaynta ereyeynta weedhaynta micnaynta dhigaalka intaasa saaran intaa sida ay isku caawiyaan haddaad garato ayaa waxay soo baxayaan micnaynta ayay kabayaan simantigiska markaa sintaagiskaas oo weedhaynta ah dhismaha weedhis weer see loo dhisaa eri see loo dhisaa waa markaa ka bilaabaya
eridhis markaa sidii soomaaliga uu eridhiskaasi u dhismayey say noqonaysaa daahir waana tusaalayaal ka bixiya eriyada ugu fudud ee saddex codlaha ah saddex cod saddex xaraf bay ka samaysan yihiin saddexdaa xarafna saddex cod unbuu taagan yahi marka eriya waxaad samaysaa toban eri oo ku samaysma saddex xaraf shibane shaqal shibane dad dan dal gar xaq wan shil shar shan dhan ya lug cab yani markaa maadaama ereygiikiiba haddii la yado waar haddii la waar laleeyahayna waa sha- waa shiibana laba shaqal shiibane waar waan laag ya baar qaab qaar yani marka xeerkaasay ku samaysan yihiin caruurtii waxay ogaanaysaa codka iyo xidhiirka xarfaha lagu qoroba eri waa wax ka samaysma laba xaraf iyo wax ka badan laba xaraf iyo wax ka badan ib maxay ka samaysaan laba xaraf de ib ub il ya af ya ab og waxaasoo dhan maxay ka samaysan yihiin laba xaraf iyo ka badan bay ka samaysmaan maadaama ereyguba uu sharcigu ka samaysmayo xuruufa oo walaahowgu ilaa shan uu noqonayo cod oo allanaynta la odhanayo walaadhuna waxay ka samaysataa waxay ka samaysataa iyaduna sidaasoo kale yeele falla yeele saddex xubnood sida guriga weyaan marka weedha la dhisayo guriga maxaa la samaynaya aasaaska oo groundka inta dhexe iyo iyo intii fooqi lasoo xaggii sare ee lasoo derbiga lasoo laabiyey waa saddexdaa qaybood dhismaha qofka haddii la eego waa inta lugaha inta caloosha iyo gacmaha iyo madaxa sare strajarku had iyo jeer waa dheri labada dhadhaa saddexda dhadhaar iyo dheriga dheriga maxaa la saaraya saddex dhadhaar had iyo jeer strajak saddex dhadhaar buu noqdaa marka maxay noqonaysaa yeele weerh waxaad keentaa yeele falla yeelale ama weerle yeele iyo faluna anaa cunay cali baa cunay haashim baa cunay daahir baa cunay daahir baa qoray daahir baa duubay haashim baa duubay waa yeele falla yeele laakiin markaan yeele falla hadda ka dhigno haashim baa duubay warka haashim baa diray warka haadis baa cunay baastada waa xeerkaasaa lagu samaynaya
wakhtigii hore ee qoraalka soomaaliga la qoray qaabka naxwaha soomaaliga dad badan baa isku dayey inay naxwaha soomaaliga sameeyaan taasoo ah aan inta badan wakhtigan dugsiyada lagu dhigin sida adigu aad imika tilmaamayso weedhaynta ee, iyo naxwaheega inta qaybooday soomaali ahaan la soomaaliyey intay noqonaysaa daahir yani waa aduu markaa saa aad u eegtid waxay horta waa inuu nin kastoo iminka isku dayaya inuu yar ku daraabo waa inuu qiraa culimadii ka horeysa erey erey bixintii hore oo dhan aa adigu maad lahayn anagu markaa iminka waxaan nahay raggii takhasuska lafoole ku sameeyey af soomaaligu inuu casirkooda koobaanee digriga u noqdo laakiinse waxaan sii badiyey intaan iminka af soomaaliga jaamacadda camuud ka dhigayay ayaan sii badiyey marka iminka dadku soomaalidu waxay caruurtu u baahan tahay oo ay luqadda kalena baran karaan markay naxwahooda garanayaan imise qodob buu leeyahay af soomaaligu how many articles all the indicators way garanayaan ingiriisku inuu leeyahay a boy an hour iyo the boy saddexun buu leeyahay waa wax xidhan oon termin af soomaaligu imisuu leeyahay wuu ka laandheeraysan yahay af carabigana garanmaya alta waan garanaya inay ka noqoto marka af soomaaliga wuxuu leeyahay eh, waxyaabaha basikeed iska baranayso si aad naxwaha ingiriiska u barato faransiiska u barato daanishka u barato qodob afkaagu inuu to- faransiiska isla mid yahay faransiisku toddoba qod buu leeyahay afarna way dhidig tahay saddexna way lab tahay af soomaaliga ga way lab tahay dayaxa aadaayna way lab tahay saca marka laleeyahay sacbuu haa ma adaa lagu daray saca wax labuu haa wax loo weyneeyo malawa la caabudi jiray saca waxay a qaata iyo waxay ga qaata iyo waxay ka qaata nin ninka suulkan ugu dhow yahay suulka farta laakiin waa farta waxa weeyaan ta'da farta eh, hasha eh, laxda da'da iyo sha'da iyo ta'da iyo haaduna way way dhidig yihiin toddobadaasuu leeyahay faransiiska isla mid yihiin marka erebixintaasaa kordhaysa markaa taa ogaato moogta fal oo dhanna marka markaad eegto waxaa fal la yidhaahday lix qolunbuu noqdaa lix nooc fal isagu xidhiidhiye cali waa wiil daahir waa macallin kaayi noqdaa waa isku xidhe daahir baa noqday madaxweyne noqdadaasi sida waaday waa beefgaraysaa iyo kii labada fal qaadanayay iyo kii halka fal qaadanayay iyo kii xarfujarka qaadanayay lixunba af carabigana noqdaa af faransiiskana noqdaa afka soomaaligana noqdaa marka een, sideeba iminka ninkaygii markay tiraahdo imsaa isqaata isfulfuulay luqadaa isfulfulay waa so communicated waa ina nin ka iyo aygii oo ahaa basasifka iyo kii oo tilmaamaha ah naciga taaf carabiga laydhaa waxaasoo dhan baa isfulfulay waa luqada isfulfula waxaa soo kordhay qurub horgale af carabigu markuu keenayo rajul baad haysatay arajul waa qurub horgale prefixation af soomaaligana ninka waa qurub dabagale dabeecad naxwo oo iska liday leeyihiin labadii eesh qiyaastagay haashim marka waxa weeyaan luqadii luqad xeer baxa kuma ya waxay ku rogrogamaysaa oo cunay u noqonaysa xeer cuntay waxay gabadhan u noqonaysaa waa xeer inay gabadhu taan noqoto marka xeerarkaa ma leeyahay af soomaaligu ha uu leeyahay maxaa ka mid a waxaa imika buugga leebiye uu qoray saciid warsame saw ninka ninka saciid axmed warsame saciid washman oo archaeology af soomaa afku archaeology afku haddii la gooyo god la qoday la adayna maxay sheegaysaa dadkii qoday history weeyaan weer godka yaa qoday maxay ka baarayeen dan la helay halkan yaa helay god la qoday waynayn wixii layna qotay aan raadinaa badkii magacuna history buu garaa marka waa xeer baa lagu dhisay marka waa maxay waxaa weeyaan isdhexgelin dee affixation baa la ydhaha marka imika dabagelisayn qawlalayn dhexgelin masalan iminka maxaa lagu dhuxulku reeb maxaa lagu dhisay xeerka lagu dhisay waa isku tumista dhuxul magac bay ahayd kuna berobushan bay ahayd ya meeleeya daaf soomaaliga berobushankii iyo magacii iyo feer balnaan feerkii oo naw noqdee reebista ay ugu sameeyey yaa laysku tumay jamjam waa laysku tumay marka dhuxul ku reeb hurkac waxay noqotay kelmad laysku xidhay hore u kacna waa amar hurkac horumar dhexdaa udaasa qaraba waxa weeyaan isku tumis marka xeer xeerka ereyeynta xeerka weedhaynta xeerka dhigaalka xeerka isroga afka siuu falku imse jeer buu isrogayaa ereyga cun imse jeer buu ingiriisiga isrogaa lixun buu isrogaa af soomaaligana dhowr iyo labaatan jeer buu isrogaa af ingiriisku ma laha mustaqbal af carabiguna mustaqbal male afka yuhuuddu ma laha urduugu ma laha mustaqbal buu leeyahay soomaaliguna waan cuni waan cuni doonaa waad cuni doontaan imse jeer isbedelaya marka waa afafka ugu adega afkii nebi nuxuu ku hadlayey la qiimaha lamida ta kale imka laysku haystaa waxa weeye war maxaad qori xagga dambe ka wareega marka lagu dhaha xagga dambe mana abaad ka dhigi may waa ma xagga dambe ka soo gala baabka xagga dambe waa ma waxaasoo dhan baa imka la wada khaldaay ragga aad ugu fiirsadaa eegaan dee i t-ga standardofritic waa in lagu abaleegareeya markaad waraaqda rasmigaa diraysa dad badan ba waxay aaminsan yihiin in afka soomaaligu uu ka mid yahay luqadaha lumaya arrintaa adigu ka aqoon-yahaan ahaan ma aaminsan tahay inuu af soomaaligu lumayo yani jaale waatan imika ka baxday isticmaalka jaale berigiisaad burmarici maaha marka had iyo jeer eriyana had iyo jeer afku waxa dhaqan loo yahay uu isdhaqaayo eriye cusub baa isticmaalka soo gala maadaama i t-ga la helayo cusub marka la waayana waa loo amahanaya email garee marka la odhan maayo bilagdir warardu fariintan ii bilagdir email wuxuu la micnayahay ii bilagdir biligtaaba halkiga gaadhay marka rag caynkaagoo kale hayo yaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay qaamuus afafka inta isticmaal ka baxdo oo dhan waa inaan qaamuus lagu qoraa waa inay jaamacadahay tahay wasaaradda waxbarashaay tahay tacliimta saray tahay inagoo ehelay tahay qof kastoo jiinisoo qoray tahay thousands of words ayaa ka baxaya oo haddaan la kaydinna maanta daynan encyclopedia iyo af ingiriiska haye seventeen century baa la isticmaalaya american lagu odhanaya seventy century marka waxaa loo baahan yahay dictionary diiwaanka iyo qaamuus iyo wax badan oo la qoro waasaa research marka haddaan loo gurman maadaama afkii iminka amaah badan la soo gelinayo haddii identitygaagu lumana afku waa ahaanshahaaga
haddaba sida af soomaaliga iyo naxwihiisa iyo qoraalkiisa iyo dhigaalkiisa intaba see lagu horumarin karaaba sileeda dadkii jaamacadahan maraykanka iyo joogayee dadka reer yurubee soomaalidu gaadhay ayaa waxay ogaadeen research baa jira haddaanad naxwaha afkaaga hooyo ku fiicnayn ma baranays afka danishka afka norwegianka holandiiska n european jarmarka markaa waxay marka la dhigaa naxwo ragga saciid saalex ay ka mid yihiin naxwihii beysiga aha iyo dadka imka aanan afka lumine ku dhashay dhulka haddee ayaa buug yar qoraya qoraalkii bilahi u sameeyay tiige buug naxwahaagii beysigiska oo kuu sahlaya kii kalena inaad barato qofka ku liita naxwaha afkiisu naxwaha dad kalena ma baranayo marka waxa weeyaan dadka waxaa loo barayaa bilingual baa laga dhigi karaa waxaad ku dhalatay jina markiiba afjaynihii iyo kaagii baad wada baranaysaa markiibaad hadana afgariis baranaysaa saddex arrimo ayaad ku baranaysaa laba jirka marka waxay ku xidhan tahay dadka iminka luqadaha dadaale ee wax qoraya read and writing iyo iyadoo la sameeyo laabareeriyo iminka camutito meesha lagu faanay ah magaalooyinka cilmiga city laabareeri may leedahay readers and writers ay ku kulmaan marka dadka afafka aada u jecel ayna hadana takhasuskooga ahayd in afka la ilaaliyo culimada ka mida ku tafsirta wax aad iyo mashaak mustafaa af soomaaliga ugu dhigo e s b ga xagga diinta yani af soomaaliga diinta si muxaadaro ugu qabto aad buu caawinaya afkiisa iyo is-ogoleynta diinta waayo ninku maaha inuu ruush baan ruushka ku faano
mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay duhur wacaanoo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatanna codka baxsan ee fanaanka bashiir cali xuseen iyo heesta maryan nagula nasta
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa halkan si wada jira idin kala socodsiinayeen caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac taniya intaynu idaacaddan idaacad lamid ay isugu iman doonana waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
marnay maadan oran